munaasabadan waxay tahay tolokashiidii kaayareedanhisowka masjidka weyn ee masjidul rowda kaas oo usa dhisanaya in ku badan nusqaarni ee ka yaala xaafada wadajir ee magaalada baydhabo iyo weliba goobroog waaye wasiirka wasaarada diinta u qaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya culmawdiinta magaalada iyo waxaana kumid ee odayaalka dhaqanka ee xaafada wadajir wayba dhismo balaarinta masjidka weyn ee masjidul rowda kaalin weyn ku qaaday guddiga dhismo masjidka dadka muxsiniinta ka noolaan dalka banaanshay iyo dadka ilaahay wala siisidee ka noolaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoosgoyow ankoreen gudoomiyaha guddiga dhismo masjidka hilaal sheekh shuceeb iyo ku hadalay bilowga dhismo masjidka ee xaafada wadajir wasiir eedi eeda aan mahadsantiin siinin ajiibteen waxaa ku qayb qaadooka furitaanka dhismada masaajidka rawda eed eedaan ka mahadsantiin dhammaan culamaaadiinka mee baan inta siinka sheegaani anoo ka hadalaw magaaga guddiga masaajidka arrawda siyo hordhaantiibuna iniskala hadalni culammada iyo wasiirka iniskula hadalnay oon ku hadalnay qaabka dhismagii taliyaalkii badan isagniin sheegteen yaa ilaahay hadda ka dareeraani dhanka kale wasiirka wasaaradda waqaaftay arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba iyo weyba usaa kala dardaaramay guddiga galanta ka hayaan dhismo masjidka iyo muujeen dadaal iyo weliba dardargelin iidan weyn runtii maantay ase wasaarad ahaan sharaf weynay noo tahay maantay inaan dhagax dhigno dib u dhiska masaajidkan lixdan iyo shan sano jirsaday oo maaragtay ku yaala magaaladan baydhabo waxaad dareemi kartiin ahmiyadda iyo weyninka uu leeyahay masaajidkan xuduurka soo xaadiray oo khaasatan culimaauddiinkii ugu waaweynaa magaaladan baydhabo maantay xaadir halkan ku ah qaybna ay ka yihiin maantay dhagaxdhigga masjidkan tawsiicyada lagu samaynaayo oo lagu weynaynaayo runtii maalintii ay noo yimaadeen guddiga masaajidkan rabay inay duniyaan dhismihiisina maaragtay ay gacanta ay bilaabaan waxay jirtay takarar badan inaan isku samaynay oon isku soo noqnoqonay maaragtay qorshahoodii guud iyo sidii uu yahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida hadda ka muuqatana siduu agaasimaha sheegay dhowr iyo toban masjid ayaa magaaladan baydhabo laga dhisayaa oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay ogolaatay in tawsiicyo lagu sameeyo la dumiyo kadib markii aan samaynay habraacyadii loogu talagalayna ay ka soo gudbeen guddigii aan ugu talagalnay aan u xil saarnay tawsiiciyada masaajidada inay korjoogteeyaan nala fududeeyeen oon ogaanay howlaha siday u socdaan ma jirto masaajid kan la mid ah oo howlihii iyo ballamihii aan galnay u fuliyey sidii loogu talagalay ilaa masaajidka mooyaane aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa guddiga masaajidkan gacanta ku haaya oo runtii ballamaha ay la galeen wasaaradda oo ahayd inay dhammaystirayaan agabkii loogu talagalay dhismaha markii ay soo xaadiriyaan kadib inay bilaabayaan dhammaan dhismihii iyo qorshayaashii masaajidka dhanka dambeyntii waxaana ku mid ah culmaawadiintii qaybtu ku haytay shiidhikowka masaajidka iyo weyba si eedee handhowaayana in markaas lagu qeybaadada dhismooshay maadaama usa muhiim ay taa in la dhisa masjidka anka weyn ee xaafadda wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed way farxad weyn in ahaa waayahan damba in dardar weyn deegaanada ka dareeran masaajido badanna deegaanada laka dhisahayo waa horumarka dowladda koonfur galbeed suubidiwo uu ka horreeyey madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan xafidahullah jamaacadii sheekh hoba dhammadi ku dambeena may inteeganaaytay ini diinta sii wad masjidkii dhisowshayna may ku sii midayaa ini diinta lasii hoojiyey markuun jamaacadii goratay ini masjidkii la dumiyo diblan dhisa mayba lanaa adduunya aakhira ilaahay siin fududaayo xaqiiqatan waa sida walaalkana sheegay masaajid qadiim ah yuu ahaa masaajidkan taariikhna la haaye waana mudanaay in la dayactira ama lakanagada dhismidiis waa shay muhiim ahayti waa baytullaahi in la dayactira dadka ahlu iimaanka ankahaan inamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir waaqaama asalaata waaata azakaa walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin ilaahay saasuu leeyahay masaajidkan in la dayactiro muhiim waay dadka ahlu iimaanka ah ini ankahaan jameecada iyo dadka muslimiinta reer baydhaba muslimoo dhan meel kastoo rooga waa inka baaqaane masjidkan ini ku qayb qaada